Laba waxood oo ka tirsan aagga Zealand ayaa hadda soo marayay kiisaska ugu horreeya ee nucooda UK ee ku saabsan coronavirus cusub. Maanta, agaasimaha caafimaadka degmada Zealand wuxuu xaqiijiyay hal kiis oo nucooday kala duwan ah in laga wargeliyo saraakiisha caafimaadka degmada Woodbury bilowgii Maarso. Ma jirin kiisas kale oo la diiwaan geliyay. Dhanka kale, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Waqooyi- Waqooyiga Bari Nebraska ayaa dhawaan aragtay kiiskeeda ugu horreeyay. Waaxda caafimaadka waxay dabooshay gobollada Cedar Dixon, Wayne iyo Thurston. Nooca cusub wuxuu u muuqday mid faafa badan wuxuuna sababi karaa jireed daran. Dhanka kale, caafimaadka degmada Zealand wuxuu ku dhawaaqay saddex xarumood oo tallaal cusub oo loogu talagalay xarunta dhacdooyinka Tyson ee deegaanshaha gobolka Woodbury. Rugaha caafimaadka waxay dhici doonaan 25-keeda Maarso, 28-keeda iyo 30-keeda, waxaana la ballaarin doonaa oo laga diyaariyo dadka jira 16 iyo kuwa ka weyn ah leh xaalad hoose ay ugu aaminsan CDC. Ballanku waxay ku furmi doonaan Khamiistii saddexda galabnimo waaxda caafimaadka zealanddistrict.org, ama waxaa laga samayn karaa taleefanka adigoo wacaya 712 234 3922. Maanta, Waaxda Caafimaadka Bulshada Iowa website-ku waxay muujisay in ka badan 413,000 Iowans ay hadda si buuxda uga tallaaleen COVID-19. Waxaa jira hal dhimasho oo dheeraad ah iyo in ka badan 400 oo kiisas cusub. Guddiga Regents-ka ee South Dakota ayaa sheegtay in lixda jamciyad ee dowliga ah ay qorsheynayaan dib ugu laabashada xawaaraha caadiga ah xilka dayrta. Maamulaha guud ee guddiga ayaa sheegay in tallaalada hadda la heli karo oo tacliinta sare iyo goobaha lagu yaqaan K-12 ayaa Jimcihii rajeynayaan hawlo caadi ah oo soo socota. Tallaabadan wuxuu ka mid ahaa Jimcihii Koonfurta Dakota ee Vermilion.